alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin sala allahu waslama calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wacalaa aalih saxbihi waslama tasliima kasiira qaala shaykhu lislaam raximah llah wa qowlihi ya ciisa inii mutawafiika waraaficuka ilay rabbi wuxuu ihi jala wacalaa yaa ciisa ciisow innii anigu mutawafiika waan ku oofsanayaa macnii waan ku qabanayaa wa raaficuka ilaya xaggaygaanan kuu koryeelaya wa qaala waxaa kaloo rabbi yihi bal rafacahu allahu ilayhi ilaahay baa xaggiisa kor ugu qaaday nabi ciise calayhi salaam masaladaa hore aynu ka soo baxnay waxay ahayd istiwaaga istiwaaguna saynu soo maray waa culuwi khaas ah oo carshiga ku gaara masaladaa markuu soo dhaafay ayuu halkana wuxuu inagu baraarujinayaa culuwiga ilaahay ee caamka ah ee makhluuqiisoo dhan uu ka wada sarreeyo kana wada baxsan yahay adilada sheegaysa wax ka mid a adilada sheegaysaana ikhwaanii fillaah culuwiga ilaahay aada iyo aada bay u badan tahay oo marka dhinac laga eego kitaabkii aada iyo aad bay ugu soo aroortay magacyada ilaahay waxaa ka mid ah alcaliyu waxaa kaloo ka mid ah al aclaa labaduba sarreynta ilaahay bay tilmaamayaan markaynu sujuudsanna aynu leenahay subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alaclaa markaynu leenahay macnuhu waxa weeye xumo oo dhan waxa ka hufan oo ka fog rabbigayga sarreeye qur-aanka kolkaa in badan buu ku soo arooray culuwiga ilaahay sunnada rasuulkana sala allahu calayhi wasalam buu ku soo arooray qowl ahaan iyo ficil ahaan iyo taqriiri ahaan sunnada saddexdaa nooc bay u qaybsantaa qowliya ficliya taqriiriya soo maha ama iqraariya saddexda siyoodba way u tilmaantay sunnadu culuwiga ilaahay jala wacala ijmaacii dadka muslimiinta ahina wuu ku sugnaaday marka laga reebo kuwa jahmiyada iyo dariiqa ahlu sunnaha khilaafay oo iyaga aan la tigsan ahayn madabkooda iyo qowlkooda baatilka ah caqliga saxiixa ahina saasuu tusayaa fidrada saliimka ah ee caafimaadka qabtaana saasay tusaysaayo ilaahay jala wacalaa sarrayntiisa ayuu addoomihiisa ku fidreeyey oo qof waliba markuu ilaahay baryaayo markuu rabbigii u qastiyaayo qalbigiisa ka heli maayo ilaahay inuu midig ka xigayo inuu bidax ka xigayo inuu ka hooseeyo midnaba wuxuu qalbigiisa ka helayaa daruuro ahaan si uu ku qasban yahay isagoo xagga sare dalbay oo ilaahay jala wacalaa xagga sare uga qastay waxay idhaahdeen a'immada shaaficiyada ee waaweyn qaarkood qur-aanka waxaa laga helayaa kun daliil ama in ka badan oo tusinaysa culuwiga ilaahay qaarkoodna waxay idhaahdeen saddex boqol oo daliil baa laga helaya bale ahlulcilmiga qaarkood waxay idhaahdeen kun daliilba ka badan haddii la ysidhaahdo mid mid u sheega adilada culuwigu way ka badanaysaa ku daliilba way ka badanaysaa oo alcalaamat bnulqayim nuuniyada markuu masaladaa ka warramayo waa ka idhaahdaa yaa qowmana wallahi ina ina qowlana alfan tadulu calayhi bal alfani qowlka yaga ahlu sunnaha haddaanu nahay aanu leenahay ilaahay baa sarreeya waxaa ku tusaya kun daliil kun iska daaya laba kun baa ku tusaya buu yidhi marka adiladu marna midhmidh baa loo tiriyaa daliil daliil aayad aayad xadiis xadiis marna waxaa loo tiriyaa waxa weeyaan nooc nooc baa loo tiriyaa oo intii isku wax sheegaysaba nooc baa laga dhigaa nooc nooc nooc nooc nooca keliya laga yaabaa intaasoo daliilinaysa hoos kalaan nooc nooca markuu isugu soo ururiyey noocyo ibnulqayim raximahullah koob iyo labaatan nooc buu sheegay oo adilada culuwiga ilaahay ka mid a shaarixu taxaawiyana isagu labaatan nooc buu taxay ilaahayna jalla wacalaa culuwigiisu wuxuu u qaybsamaa saddex nooc buu u qaybsamaa culuwiga nooca koowaad waa culuwi daatiya ama alculuw addaati culuwu lqahri iyo culuwu lqadri saddexdaasuu u qaybsamaa culuwu daat waxaa looga jeedaa ilaahay daat ahaan buu u sarreeya oo ilaahay jalla wacalaa daatadiisa sharaftali makhluuqiisa kuma dhex jirto wuu ka sarreeyaa ilaahay jalla wacalaa waana kabiir ilaahay waana cadiim cid walba wuu ka weeye makhluuqan oo dhamme marka la ysku wada daro marka ilaahay loo eego wax yaroo aada iyo aada u yar bay noqonaya oo waxba ahayn culuwulqahrina waxaa looga jeedaa ilaahay awood ahaan buu u sarreeyaa oo waa ka muquuniye addoomihiisa iyo koonkan iyo makhluuqaadkiisa cid walba wuxuu uga sarreeyaa qahri ahaan iyo awood ahaan buu ilaahay uga sarreeya oo siduu doonuu waxa weeye ka yeelaya soo ma aragtid wax ilaahay cajzi gelinayaana ma jiro wamaa kaana allaahu liyucjizahu min shayin fi samaawaati walaa fi lard waayo waa qadiir calaa kulli shay baaraka allaahu fiikum culuwiga noociisa saddexaad waa culuwiga la yidhaahdo culuwu culuwu lqadri bay ahlulcilmigu ka cabiraan ama culuwu shani ilaahay jalla wacalaa sharaf ahaan buu u sarreeyaa waxaa looga jeedaa culuwu lqadriga macnihiisu waxa uu yahay ilaahay jalla wacalaa kamaal oo dhan buu ku sifaysan yahay iyo dhammaystirnaan oo dhan naqsi iyo dhantaalnaan oo dhanna wuu ka hufan ya waye macnuhu qaarkoodna culuwulqadriga iyo culuwulqahriga way isku celiyaan oo culuwu sifaat bay idhaahdaan oo waxay idhahdaan culuwi waa laba nooc culuwu daat iyo culuwu sifaat culimmada saa ka cabirtayna culuwu sifaat markay leeyihin labadaa noocaynu sheegaynaa ku guda jira saddexduba way sugan yihiin cinda ahli sunna nusuusta culuwiga ilaahay tilmaamaysae qur-aan iyo xadiid balina noocyadaasoo dhan way soo hoosgelaysa oo noocyadaasoo dhan waa loo deliishanaya waayahay ibnulqayim nuuniyada waa ka ku idhaahda walahu alculuwu min alwujuuhi jamiiciha walahu alculuwu min alwujuuhi jamiiciha daatan wa qahran ma culuwu shaani walahu alculuwu min alwujuuhi jamiiciha daatan wa qahran ma culuwu shaani noocyadii culuwiga oo dhan ilaahay jalla wacalaa inay u sugan yihiin dhammaantood ayuu tilmaamaya waaye qolyaha haddaba kale ee ahlu sunnaha culuwiga ilaahay ku khilaafsani culuwu lqadri awood ahaan inuu ilaahay jalla wacalaa u sarreeyo culuwu lqahri iyo culuwu lqadri ma diidana oo cidda islaamka u abtirsanaysa ama islaam sheeganaysa arrintaa ma diidiba karto ha yeeshee ka la ysku hayee ay diidan yihiin waa culuwu daadka masalada waa ina aad iyo aad fahantaan culuwiga noocyadiisa ka la ysku hayaa waa culuwu daadka sidaa awgeed baa qolyahana shaacirada iyo ahlulbidac iyo mu'awiladu markay soo maraan nusuustan culuwiga tilmaamaysa waxay ku taxriifinayaan ama ku tawiilinayaan say iyagu sheeganayaan culuwu makaana iyo culuwulqahri iyo culuwulqadri iyo kuwaasay maaragta oo mar walba culuwu daati inay sugaan bay diidan yihin soo ma aragtaan taasina waa baail waayo nusuustani waxay tilmaamaysaa ilaahay inuu sarreeyo soo maaha maxaad culuwu daat u soo reebtay culuwiga noocyada kale maxaad u sugtay noocan aad usoo reebtay eed u diiday ayaa isweydiin ladi daliilka aad ku soo reebtay noocaneed noocan u diiday inta kalena u sugtay sheeg ila nusuustu waa caamoo culuwiga ilaahay bay tilmaantay culuwiga ilaahayna noocyadaasuu leeyihi maxaad markaa noocan adigu ku diiday gaarka ah la diidi maayo waa la wada sugaya sidaa noocyadaa kale loo sugaya culuwu daatna loo sugaya cinda ahli sunna cinda ahli lbidcana culuwu daatkaasay diidayaan o gaar u soo saarayaan oy leeyihin maya meelo kala duwanna way mareen sida aynu insha allahu tacaala arki doono walaalayaal noocyada haddaba ilaahay culuwigiisa nusuustu ay u sheegtay marka aan afraadda adilada la eegino noocyada la eego noocyadaa waxaa ka mid ah in qur-aanka aynu ku aragnay iyadoo rabbi uu tilmaamayo waxyaabaha qaar xagga ilaahay in loo rafciyo loo kor yeelo rafcu bacdi alashyaai ilayh waxyaabaha qaar xagga ilaahay in loo kor yeelo maxay tusinaysaa ya ilaahay inuu sarreeyay tusinaysaa weeye labadaa aayadood ee horaa u daliila oo labaduba ku saabsan nebi ciise calayhi salaam nebi ciisena ma dhimane weli wuu nooliyey markay dooneen yahuuddu inay dilaan oy ka takhallusaan ayaa ilaahay jalla wacalaa gebigiisaba uu sara u dallacay markaa wa raaficuka ilaya xaqaygan kor kuugu soo qaadi doonaa iyo bal rafacahu llaahu ilayhi ilaahay baa xaggiisa kor ugu qaaday waxaa labada aayadoodba ay tusayaan ilaahay inuu sarreeyo waayo haddaanu ilaahay sarrayn lahayn xaggaygan kor kuugu qaadaya ilaahay ma yidhaahdeen dee waan kaa badbaadinaya iyo waan kaa ilaalinaya iyo wax kale mooyaane halkaa ini mutawafiika tawafiga waxaa looga jeedana aqwaal baa ku sugan kutubta tafaasiirta ka muraajacayn doontaan oo aynu hadalku inala sii durkaan ka baqanayna wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi ilayhi yascadu lkalimu ayibu ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa ayuu yascadu uu kor noqdaa alkelimu hadalka aayibu wanaagsani hadalka wanaagsani xagga ilaahay buu u kor noqdaa ilaahay xaggiisaa loo qaadaa loo dalaca waalcamalu saalixu camalka saalixa ah ee suubanina yarfacuhu ay yarfacuhu allaah ilaahay baa isagana dalaca oo xaggiisa kor ugu qaada aayadda markaa waxaynu ka faa'iidaysanaynaa camalka wanaagsani xagga ilaahay inuu u kor noqdo oo xagga ilaahay loo rafciyo taasina waxay daliiluta ilaahay sarrayntiisa wkadalika sucuud اlkalimi ayibi ilى اllah hadalka wanaagsan waa hadal wanaagsan oo dhan baa soo gelaya khayrkii dadka la farayay xumaantii loo diidayay cilmigii la akhriyayay qur'aankii dikrigii ilaahay hadal oo wanaagsan oo dhan baa soo gudagelaya marka hadalka wanaagsanina xagga ilaahay buu u koraayo xagga saraa loo kaxeeya labaduba waxay tusinayaan ilaahay jala wacalaa culuwigiisa iyo sarrayntiisa ilayhi yascadu lkalimu ayibu wlcamalu saalixu yarfacuhu ay yarfacuhu llahu ilaahay baa kor xaggiisa ugu qaada waxaa kaloo loo macneeyey yarfacuhu ay yarfacuhu kalimu ayib camalka saalixa ana hadalkaa wanaagsan ayaa kor yeela waxaa kaloo loo macneeyey yarfacuhu ay yarfacu saaxibahu qofka wuu kor yeelaa camalka wanaagsani yarfacuhu ay yarfacu saaxibah adduun iyo aakhiraba wuu kor yeelaa camalka wanaagsani qofka wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi isagoo ka warramaya fircoon yaa haamaanu haamaanow ibni lii ii dhis sarxan fooq ii dhis guri dheer oo cirka ku shareeran lacallii abluqu si aan u gaadho alasbaaba albaabada iyo wadooyinka si aan u gaadho ka bedelo asbaaba samaawaati albaabada samooyinka si aan u gaadho iyo wadooyinka loo maro asbaaba samaawaat waxaa looga jeeda abwaabaha wa uruqaha oo faatalica aan usoo eego usoo aalicdo ilaa ilaahi muusa nabi muuse ilaahiisa aan usoo aalacdo wa inii anigu la adunuhu waxaan u malaynayaa kaadiban inuu been sheegayo rabbi jala wacalaa wuxuu ka xikaayooday nabi muuse calayhi salaam markii uu fircoon u diray waxyaaba badan ba isla mareen arrimo fara badan ayay isla mareen muddaanu dee u yeedhayo ay ishortaagnaayeen ilaa ilaahay markii dambe fircoon iyo intii uu watay halaagay waana qisooyinka qur-aanka ugu soo noqnoqoshada badan bay ka mid tahay waayo cibar badan ayay xambaarsan tahay iyo axkaam badan iyo masaa'il badan oo gaar ahaan ku saabsan addacwa ila allaahi jala wacala marka waxyaabaha isla mareen baa waxaa ka mid ahayd inuu fircoon ku yidhi markaa haamaan ninkii la odhan jiray haamaanna waa wasiirkiisii war bal guri dheer ii dhis buu yidhi guri dheer ii dhis gurigaa dheer haddaad ii dhisto waxaan isku dayi bal samadan inaan hadda koro oon samada gaadho haddaan samada gaadhana waxaan soo eegi doonaa ilaahan muuse sheeganayuu leeyahay ilaah kalaan leehay ilaan dadkii markii hore fircoon uu haystay isagaa u sheegan jiray ilaahnimo soo maaha wamaa calimtu lakum min ilaahin hayri buu lahaa iyo ana rabukum laclaa iyo wixii la mida nebi muusena wuxuu la yimi waar ilaahna ma tihide ilaaha xaqaahi waa mide adiga iyo inaga iyo aniga iyo dadkao dhan ilaah xaqay leeyihiin adiga maahae ilaahay caabudo waxaan iska daaye soo maaha markaa bal ilaahanuu muuse sheegayaa soo bidhaaminayaa soo eegayaa fooq dheer idhis buu yidhi waxay dhici karta bay ahlulcilmigu idhaahdaan inay taasi ahayd nooc maaragtay tahakuma ama waxa weeyaan inuu dee nebi muuse calayhi salaam uu ku diganayo oo kudigasho nooc kudigasho ahoo kale inuu ujeeday iyo inay dee runtiiba ahayd oo waxa weeye uu doonayey gurigaa dheer markuu dhistu dhakada uga baxo inuu idhaahdo waan soo eego meeshii ilaahba waan ka soo waayey hooy halkiinnii hore ka miisa labaduba way iska dhici karayaan si kastaba ha ahaatee fircoon yaa ku yidhi ilaahay xagga saruu jira yaa ku yidhi ya waxay ahlulcilmigu dhammaantood yidhaahdeen nebi muuse ku yidhi ilaahayganaan anigu kuu sheegayaa halkan ma jooge xagga saruu jira ma fahamtay kolkaasuu dabadeetana u baahda inuu idhaahdo fooq dheer io dhisbalaan soo eega halkuu jooge dhammaan ahlulcilmigu saasay ku fasireen ahlu sunno ah sidaa awgeed baa wainii la adunuhu kaadiban markuu leeyahay tafaasiirta u noqo ahlu sunnaah wainii la adunuhu kaadiban ay fii zacmihi ana lahu rabban fi samaa ibnu jariirku tusaalahaan saasuu idhaahdaa waxaan filayaa inuu been ku sheegaayo sheegashadu sheeganayo inuu leeyahy rabbi xagga sare jira soo ma aragti halkaana waxaa laga qaadanayaa masale muhiimahoo ku saabsan sharaa'icdii ilaahay soo dejiyey inay dhammaantood isku waafaqsanaayeen culuwiga ilaahay soo ma aragtaan masale diinta nebi maxamed la gaar ahayd may ahayn sharaa'icdii oo dhan ayaa waxa weeye ilaahay sarrayntiisa isku waafaqsanay waa kaa nebi muuseba u sheegaya fircoon fircoon waa kaa u sheegaya waayahay ahlulcilmiga sheegay sharaa'icdu inay isku waafaqsanaayeenna waxaa ka mid ah wadaadkii la odhan jiray cabdilqaadir aljiili ama cabdilqaadir jiilaani ee baqhdaadiga ahaa oo ahaa nin sheekho markaa fiican laakiin waxyaabo badan suufiyada iyo dadkaan hagaagsaneyn waxyaabo badan ay ku been abuurtaan oo waxyaabo badan markaa beena ah loo nisbeeyey oon waxba ka jirin oo manaaqibka kitaabkan la ydhaha uu ka mid yahay manaaqibkan ay idhahdeen cabdilqaadir jiilaani baa leh waa baail manaaqib uu lahaa ma jiri kitaab la ydhaha algunya buu leeyahay markaa kitaabkaasuu ku sheegayaa sharaa'icdu culuwiga ilaahay inay isku waafaqsanay sidaa awgeed ba ahlu sunnuhu waxay idhaahdaan qofka diida culuwiga ilaahay jala wacalaa fahuwa jahmiyun fircawniyun waa jahmi fircooniya ilan fircoon baa diidanaa ilaahay jiristiisa iyo inuu xagga sare jiraba soo maaha qofka suga culuwiga ilaahayna fahuwa muxamadiyun muusawiyun dariiqadii nebi moxamed iyo tii nebi muuse iyo tii ambiyadoo dhan oo qof raaca weeye waay wa qowlihii ayaa galay hadalku alla yidhi jala wacalaa aamintum aamin miyaad ka noqoteen man fi samaayi allaha samada ka sarreeya an yaksifa inuu idinla jaro bikum idinka alarda dhulka faidaa hiya waaba iyadoo tamuuru dhaqdhaqaaqaysa ay tadaribu wa tataxarak am amintum ay bal ee a amintum aamin miyaad ka noqoteen man fi samaa allaha samada ka sarreeya an yursila calaykum korkiinna inuu ku soo diro oo uu ku soo daadiyo xaasiban dhagaxyaan cadaaba fasataclamuuna waa ogaan doontaan kayfa nadiir sida digistayda ee noqoto waxa weeye waa ogaan doontaan labadan aayadood ee suuratulmulki ama tabaarik ku jirana waxaa rabbi uu kaga warramay annahu fi samaa markaa maqsuudka iyo ujeeddadu waxa weeyaan nusuus baa jirta qur-aanka ku sugan wakadalika axaadiis badan oo qaarkood aynu ku gaari doonno kitaabka oo ilaahay lagu sheegayo inuu yahay fi samaa nusuustaasi waa min adilati culuwi illaahi jala wacala adilada culuwiga ilaahay tusinaysa ayay ka mid tahay waxaa haddaba isweydiin leh asama maxaa looga jeedaa macnuhu ma allaha samadan ku dhex jiraa ilaan fiidu dhex iyo daraf bay tilmaantaa inta badane ya saasaa looga jeedaa oo ilaahay baa samadan ku dhex jiraa macnuu noqonaya maya qofka sidaa malaystaana waa malax xuntaasi oo ilaahay jala wacalaa in laga malaysta aanay bannaanayn waayahay ha yeeshee cinda ahli sunna nusuusta labadan aayadood iyo nusuusta kale sheegaysa fi samaaba waxa weeye laba tafsiir bay saaraan oo kii la saaraaba sax yahay kii la saaraaba waa kii kala weeye tafsiirka koobaad waa in la yidhaahdo aamintu man fi samaai asamaa waxaa looga jeedaa samadan makhluuqa baa looga jeedaa waliba jinsu samaawaat samo keliya looma jeeda jinsu samaawaat baa loo jeeda waay laakiin fiidu halkan dhex faa'iiday maysa waa bimacnaa calaa oo qaacidadii ahayd xuruufuljari yanuubu bacduha can bacdin xuruufta jarka barhkoodba barhka kalu naaib ka noqdaa ayaa lagu dareerinayaaoo fii waa bimacnaa calaa asamaana halkan waa samadan makhluuqa ah macnuhuna wuxuu noqonayaa aamin miyaad ka noqoteen man fi samaai ay man cala samaai allaha samaawaadka ka sareeya an yaksifa bikum larda dhulkan inuu idinla jaro ilan isagaa sidaa idinku sameeyo saa idinku abuuro saa idinku dejiyey oo taa sugan idinka dhigae inuu gebigeedaba idinla jaro oo waxa weeyaan markaa idinla godo oo dhulgarira idinku dhacaan oo idinla halaagsamaan oo buurahaas iyo waxaasoo dhamme digada noqdo aamin miyaad ka noqoteen maya weeye aamin kama nihin dad badanna waa idinka arkay imaka dhulgariire iyo dhulalka la go-a iyo itixaamo ayaa caalamka meelo badan ka socda horena way udhici jireen waayahay tafsiirka koobaad waa in saa laydhaa man fi samaain man cala samaa marka maxaynu samaynay fi un baynu bimacnaa calaa ka dhigin qur-aankana way ku soo aroortay meelo badan fi oo bimacnaa calaa ah waxaaba ka mid a hal tusaale haddaan idiin soo qaato fircoon markuu u hanjabaayey nimankii markii hore saaxiriinta ahaa ee dabeetana nebi muuse rumeeyey calayhi salaam markii ay arkeen waxaan inaanu sixirkoodii ahayn ee uu ka buruud wen yahay oo mucjisaad uu yahay iyo aayaadkii ambiyada waa kuwii wada rumeeyey sooma muxuu ugu hanjabay wala usalibanakum fii juduuci nakli waxaan idinku deldeli doonaa buu idinku salbin doonaa jiridaha geedaha timiraha jiridaha timirta timirtu waa idinka arkayoo dee aad bay u dheeraataa sida tiirkaasoo weliba dheer jirid adagoo weyn oo saasoo kaleba yeelataa soo ma kuwaasaan idinku deldeli buu leeyahy marka fii juduuci nakli baa aayadda ku soo aroortay fii macnuhuma waxa weeyaan ilaan fii haddii darfiye lagu wado intaan idin kala dilaaciyo tiirkan bartankiisa sidaa isugu dhirbaaxi doona ama saa isugu qaban doona saasuu u jeedaa mise tiirka dushiisaan saa idinku deldeli macnuu wey ya tiirka dushiisaan idinku deldeliy oon idinku salbin wey sidaa awgeed waxaan shaki ku jirin fii halkan inay tahay bimacnaa calaa fii juduuci nakli ay calaa juduuci annakli buu ujeeda jiriddaa dusheedaan idinku deldeli markaa siday fii halkaa iyo weliba meelo badan oo qur-aankaa u tahay bimacnaa calaa ayay halkana bimacnaa calaa u tahay soo ma aragtid wahaadaa waadix madhabkii ahlu sunnaha baanay tilmaamaysaa ilaahay samaawaadkana uu ka sarreeya carshiga samaawaadkana makhluuq badanoo kala kasii sarreeya oo jannadii baa kasii sarraysa oo waxaa ka sarreeya waxa weeye biyaha ka sarreeya oo carshigiibaa ka sarreeya oo waxyaaba badanoo kalea kasii sarreeya wa kaana carshuhu cala almaa waa ka ilahay dheh waxaasoo dhan baa ilaahayna jala wacalaa uu kasii sarreeya subxaanahu wa tacaala tafsiirka labaad wuxuu yahay ee cinda ahli sunna isaguna saxdaa in la yidhaahdo maya efiidu waaba darfiya oo dhexdeedii macnaheedii asalka ahaabay tilmaamaysa laakiin asamaa halkan loogama jeedo samadan makhluuqa loogama jeede xagga sarun baa looga jeeda sooma aragtid macnuhu wuxuu markaa noqonayaa aamintum aamin miyaad ka noqoteen man fi samaai ay man fi lculuwi allaa xagga sare jira an yaksifa bikum larda soma aragtid taa haddii la ydhaana waa saxoo ilaahay xagga saruu jiraa oo makhluuqiisa ka wada sarraysa sideedabana waxay ahlulcilmigu idhaahdaan carabi ahaan meel kastoo kaa sarraysa sama waa loo isticmaalaa oo kullu maa calaaka fa huwa samaa wax kastoo kaa sarreeya samuu kuu yahay de guri dheer inagoo markaynu aragno ama wax xagga asari jira oo inaga nidha cirku ku shareerayi soo maha ya sidaa awgeed baa qur-aanka waxaynu ku aragnaa iyadoo ilaahay tilmaamaya anzala min asamaai maaan samadaa ilaahay ka soo dejiye biyo ka keena samadan la sheegayaa samadaa halkaa ka muuqata ma ahae waa xagga sarun baa loo jeeda waayo biyuhu samada qudheeda kama yimaadaane daruurahaasay ka yimaadaan roobku daruuruhu ka yimaadaa daruuruhuna samada dee ma dul saara kumana yaalaane meel dhaxa oo cirka iyo dhulka udhaxaysa ilaahay jala wacalaa ku abuuray sooma hadde wsaxaabi lmusahari bayna asamaai walard cirka iyo dhulka dhexdooda ilaahay ku ayuu ilaahay ku sakray jala wacala waxayana inagu ma garanayno waa awoodaha ilaahay jala wacala ee aadka u cadiimka ah ee waaweyn si kastaba ha ahaatee ee labadaa macno labadaba waa lagu fasiri karaa aamintu man fi samaa ay man cala samaa aamintu man fi samaa ay man fi lculuwi sooma aragtaan labadubana qur-aankana way ku soo arooreen luuqada carabigana way ku soo arooreen labada macnobana waa sax kii la ydhahdaaba waa sax laakiin in la ydhaahdo samadan makhluuq ah ee inoo muuqata allaha ku dhex jira xaasha ta noocaas iyadu waxa weeye mid saxa ma aha waayo ma aaminsanin ilaahay jala wacalaa wax makhluuqiisa ka mida inuu ku dhex jiro ma aaminsanine inuu ka wada sarreeya inu aaminsan ah ictiqaadkaasina laga bilaabo wakhtigii saxaabada ilaa maantoo aynu joogno waa caqiidada ahlu sunnati waljamaca dhammaantood axad ka baydhaanu jir sooma aragtaan waa siday saxaabadii aaminsanaayeen ee taabiciintii aaminsanaayeen ee ardaydoodii atbaacu taabiciin ay aaminsanaayeen ee culimmadu tiilat alquruun dhammaan hadalladoodii waa la wada helaya oo kutubta asaaniidda haddii aad dhex gasho iyo ahlulcilmigu ictiqaadaadkoodii iyo aqwaashii ahlu sunnaha halka lagu ururiyey mid mid baad u helaysaa iyo qarni qarni iyo wakti wakti iyagoo masaladaas sidaa ugu nuxnuxsanaya sheekh islaam ibnu taymiya imaka sheekha kitaabkiisa aynu akhriyayna dee beri horu noolo qarnigii sideedaad buu noolaa bilowgiisii waxa weeye ayuu bilowgiisii noolaa iyo qarnigii toddobaad akhirkiisii waa wakti hore socaynkaa maaha kuwii ka sii horreeyeyna saasunbay qabeen bal hal ahar baan idiin sheegayaa hal tusaale ayaan idiin sheegaya sheekhii la odhan jiray cabdilaahi bnu mubaarak ibnu waadix alxandali mawlaahum aturki alxaafid limaam imaamkii weynaa cabdillahi bnu mubaarak caanka ahaa a'imadii waaweyneyd ka mid ahaa ee salafka wuxuu dhintay boqol iyo koob iyo siddeetan taariikhda hijirigu markay ahayd imaamu shaafici xataa wuu ka hor dhintay muddo ya toban sano iyo dheeraad buu imaamu shaafici ka hor dhintay oo waktigaa sida alimaam cabdilaahi ibnu limaam axmed uu wariyey kadalika kayrkii uu wariyey waxaa lagu yihi bimaada nacrifu rabbana rabbigeen maxaynu ku garanaynaa baa lagu yihi cabdilaahiyo wuxuu ahaa aimadii islaamka ee fiqiga iyo xadiidka iyo aan lagaga daba dhufan jirin buu ahaa ya waa ragga marka la soo qaado cilmigooda iyo caqiidadooda iyo toosnaantooda qalbigu ku dego ayuu ka mid aha ee la ictimaado cilmigana ilaahay jala wacalaa weelka uga dhigay xifdiyey waxaa lagu yihi bimaada nacrifu rabbana rabbigeen maxaynu ku garanaynaa u fiirsa jawaabtiisa wuxuu ihi biannahu fawqa samaawaati biannahu fawqa samaawaatihi calaa carshihi baa'inun min khalqihi waxaynu ku garanaynaa inuu ilaahay jala wacalaa samaawaadka ka sarreeyo carshiga ka sarreeyo khalqigiisana ka baxsanyay baynu ku garanaynaa buuri walaa naquulu kamaa taquulu ljahmiyatu inahu haahunaa fi lardi siday jahmiyadu leedahay halkan dhulkuu joogaa odhan mayno buuri ma fahantay wuxuu aharkaasi kaga soo arooray asaaniid saxiixa boqol iyo koob iyo siddeetankii hijiriyadu dhintay intaynu imika leenun miyaan ahayn ya dhammaan ahlu sunnihii kalena saasunbay odhan jireen caqiidadaa markaa mar kastood sii barato ood adilada kitaabka iyo sunnada iyo aahaartii iyo sharaxaaddii ahlu sunnaha aad aqoon usii yeelato qalbigaagaa ku sii degaya waxaanad yaqiinsanaysaa caqiidadii saxda ahayd inay tahay wamaa siwaaha baailun wixii ka soo hadhee khilaafsanina inuu hee baail yahay baad arkaysa aaaarta kale la midka ahee hortiiyo dabadiiba la yidhina ee weliba wada saxiixada ahina waxa weeye aad iyo aad ayay u badan tahay masalada ikhwaani culuwiga dadka ahlu sunnaha khilaafsan duruq kala duwan bay mareen saddex qowl baynu hadda isxasuusinaynaa qaarkood waxay idhaahdaan ilaahay jalla wacalaa meel walba daat ahaantiisu u jooga allaahu fii kulli makaani bidaati ilaahay jalla wacalaa meel walba daat ahaantiisa ayuu u jooga tan noocaasina waa baail bale intaa la idhaahda ahlucilmigu waxay idhahdeen waaba gaalnimo in la idhahda daat ahaan buu ilahay meel walba u jooga oo inuu halkan joogo oo uu gurigan joogo oo uu qolkan joogo oo ka xamaamka ku jira xamaamka uu kula jiro oo ka gaaiga wata uu gaadhiga kula jiro oo meel walba uu joogo dadkii ku dhex jiro ayaa waxa weeye ay noqonaysaa taasina nimanka waxdatulwujuudka qaba iyo waxa weeye gaalada ah yani madaahibtooda weeye ilaahayna jala wacalaa waa naqsi taasi ay tahay in laga hufo subxaanahu wa tacaala camaa yaquuluuna culuwan kabiira waaya ilaahay jala wacalaa isagoo makhluuqiisa o dhan ka wada sarreeya ayuu haddana wax walba ogyahay oo xalaabaheenna ku jira uu ogyahay oo meel walba uu maamulaya isagui ku tasarufaya oo wax walba arkaya oo wax walba uu maqlaya soo ma aragti oo awooddiisii ay meel walba waxa weeye taallaa oo koonku koonkiisii yahay oo cid walba uu inooga aqoon roon yahay markaa sidaasi laakiin daat ahaan ilaahay makhluuq oo dhan wuu uga sarreeya caqaa'iduhum ana alilaaha bidaatihi calaa carshihi maca cilmihi bilqawaa'ibi waaya qaarkoodna waxay idhaahdeen allaahu fowqa alcarshi bidaatihi wa fii kulli makaani bidaatihi carshigana daat ahaantiisu uga sarreeya meel walbana daat ahaantiisu u jooga kuwaasina waxay is idhahdeen xaq iyo baailkii jamciya dee xaq iyo baailkuna isuma yimaadaan waa kala laba weeye qolo kale waxay idhaahdeen ashaacirada hadda waddankeena joogtay iyo waa madhabka ay u badan yihiin labada tilmaamoodee iska soo horjeedaba way u diidaan ilaahay jala wacala laysa bidaakhili lcaalami walaa khaarijahu caalamka kuma dhex jiro kamana baxsana xidhiidh lama leh kama soocna midig ma jiro bidix ma jiro ma horeeyo ma dambeeyo ma sarreeyo ma hooseeyo wax all labada tilmaamood ee iska soo horjeeda labadaba way u diidayaan salbigaasay dabada u qabanayaan ya qaarkood baa lagu yidhi dee waxay iska tidhaahdaan ma jira uun iska dhaha ilaan waxaan xaggan jirin een xaggan jirin een sarrayn een hoosayn waxaan kala jirin een dhan lagu tilmaaba ama aan u jirin ya dee macnuhu ma dhan walba wuu jiraabaa mise waa waxaan jirinba ya marka waa madaahib waxa weeye baailah aad iyo aad baailu ah weeyo xaqa aad iyo aad uga fog waxaana jira kitaabka la idha fatwa alxamawiya alkubraa ayuu shaykhulislaam raximah llahu aad iyo aad ugu balbalaadhiyey oo hadday tahay nuquusha iyo hadday tahay qawaacidda iyo hadday tahay maaragtay dabagalka masaa'ilkan la dabagalayba uu aad iyo aad ugaga warramay wakadalika hayruhu min ahli lcilmi raximahum allahu ajmaciin masaladaasi waxaan idinku baraarujinayaa dadkeenna maanta waddankan inala degan iyo bulshadeenna halkan jooga in badan baa diidan wax laysku waafaqsan yahay ha u qaadan dad badanoo weliba wadaadda sheeganaya ka muransan iyadoo masaladu sidaa u cad oo waadixaadka ka mid ah ayaa haddana dad badan ay ka muransan yihiin waman lam yajcal illaahu lahu nuuran fama lahu min nuur shubahaadkooda laakiin waa in la yska ilaaliyo intii qofku kolba awoodiisu ay tahay u cadayn karayana u cadeeyo qaala shaykhu lislaam wa qowlihi huwa aladii khalaqa asamaawaati waalarda alla wuxuu ihi jala wacalaa huwa ilaahay aladii allaha weeye khalaqa samaawaati samooyinka abuuray waalarda dhulkana abuuray fii sittati ayaamin maalmo lixa gudahood ku abuuray uma istawaa ilaahay wuxuu ka kor noqdaa cala alcarshi carshiga yaclamu ilaahay wuxuu og yahay maa yeliju wax kastoo oo gelaya filardi dhulka wax kastoo dhulka gelaya ilaahay wuu og yahay ha noqdo xayawaan galay ha noqdo biyo galay ha noqdo dadkan lagu aasaya aynu had iyo jeer maaragtay dhulka ku aasayno ha noqdo wax kaloo dhulka galay wax walba ilaahay wuu ogi oo dhulka gelaya maadaasina waa min alfaadi alcumuum wamaa yakhruju minha iyo wax kastoo ka soo baxaya ilaahay ogi jalla wacala xabadda firiga ah ee dilaacaysa ee dhulka ka soo baxaysa ilaahay kama qarsoona xabadda quraanjada ah ee dhulka u hoyato hoostiisa ka soo baxaysa ilaahay kama qarsoona wamaa yanzilu waxaa loog yahay wax kastoo ka soo degaya min asamaai samada iyo wamaa yacruju fiiha wax kasta oo koraayo oo xaggeeda intuu u ambabaxo markaa koraya ayuu ilaahay jalla wacala ogyahay waa wax kaste oo koraya camal wanaagsan ha noqdo qof wanaagsan naftii ha noqdo wax kasta oo koraya iyo wax kastoo ka soo degaya malag ha noqdo cadaab ha noqdo amar ilaahay bixiye ha noqdo wax kale ha noqdo roob soo da-ay ha noqdo ilaisba xagga sare u ka yimaadaay wa huwa ilaahay macakum maciina weeye addoommahaygiiow idinkaan idinla jiraa baa rabbi tilmaamaya jalla wacalaa aynamaa kuntum meel kastood joogtaan ilaahay wuu idinla jiraa wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan basiir waa allaha arkaayo weeye ee wax ka qarsooniba aanu jirin wa qowlihi wa fii qowlihi waxaa rabbi isku sifeeyey baa galay jumladdaa sifaadka ku saabsan hadalkiisa uu yidhi maa yakuunu ma dhaco min najwa alaaatin saddex faqood ma dhaco macnii saddex ma faqaan yakuunudani waa mutasarifatun minkaana oo halkan waa tii taamad ahayd ilaa se haddii saddex ay faqaan oo saddex faqood uu dhaco saddex qof ay hoosu faqaan huwa ilaahay raabicuhum kooda afreeyo weeye walaa khamsatin ay walaa min najwa khamsatin shan faqoodna ma dhaco oo lama helo macni ma xasilo ilaa huwa saadisuhum ilaahay kooda lixeeyo weeye oo ilaahay baa ku lixa walaa adnaa min daalika tiradaa wax ka hooseeyaana ma faqaan sida laba oo kale walaa akara iyo in ka badani toona waa lixiya wixii ka sii badane ilaa haddayse faqaan huwa ilaahay macahum la jirkooda weeye aynamaa kaanuu meel kastoy ku sugan yihiin uma yunabiuhum dabadeeta ilaahay wuxuu uga warami doonaa bimaa camiluu waxay sameeyeen yowma alqiyaamati maalinka qiyaama laa xawla walaa quwata ila billaah haddii khayr lagu faqayna khayr bay noqon haddii shar lagu faqayeyna shar bay noqon ina allaha ilaahay bikulli shayin shay walba caliim waa allaha ku cilmigala weeye aayaadkan kolkaa uu soo aroorinayo mualifku maciyada ilaahay buu kaga warramaya sifatu lmaciyana ilaahay inuu addoomihiisa la jiro o uu la macyahay waa sifo sugan weeye waxaanu sheekhu halkan culuwigii iyo istiwaagii markuu soo sheegay aayaadkii maciyada ayuu soo arooriyey taasina waa ujeeddo iyo maqsuud ma aha un inuu iskaga beegae waa mid ujeeddo iyo kasuu u sameeyey oo waxa uu doonayaa inuu ina fahansiiyo adilada sheegaysa culuwiga ilaahay iyo istiwaagiisa iyo adilada maciyada ilaahay ka waramaysa inaanay iska horimanahayn isna tanaaqub ahayn waayo labadaba rasuulka ka warramay labaduba kitaabkay ku soo arooreen kitaabka ilaahayna iskama hor yimaado sida xeerarkan iyo waxyaabahan dadku ay xarxariiqdaan ee kolba istabcaynaya ma aha waa mid aan iska horimanahayn walow kaana min cindi hayr illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira waayah waa ta kale eh qolyaha ahlulbidaca ah ee culuwiga ilaahay diidaniyo istiwaagiisu nusuustan maciyaday soo qaataan marka la ydhaa nusuustan culuwigiiyo ka sheekaynaysa maaragtay istiwaaga sheegaysa miyaydaan arag culuwi waxay kuu soo qaadanayaan markaba uu la soo boodayaa nusuustan maciyada oo si qaldan isaguu dabcan u fahansan yahay markaasuu odhanayaa ilaahana aad tidhi xagga saruu jiraa sawkan maciinnana ah ya inuu taa ku hordhigo ayuu isku dayaya qadiiman baana waxa weeye sidaa u odhan jireen wadaadadoodii hore waayahay dee nusuusta kitaabka iyo sunnadana in layska hor keeno ma ahae waa in la wada fahmo oo waxa weeye la iswaafajiyo oo sidii salafkii iyo saxaabadii dadkii wanaagsanaa ay u fasireen waa in loo marade haddaba ilaahay jalla wacalaa maciyadiisa uu addoomihiisa la macyahay waxay noqonaysaa laba nooc bay ahlu sunnu yidhaahdeen nooca koobaad waa maciya caama yani ilaahay addoomihiisa si guud buu ula wada jiraa dhammaantood waa macooda gaalo iyo islaam yani kufaar iyo muslimiin dhammaan waa wada macooda maciyada noocaasina macnaheedu waxa weeye waa maciyat lcilmi ilaahay addoomihiisa wuxuu kula macyahay dee cilmigiisa iyo ogaalkiisa waxaa kaluu kula macyahay yani aragiisa iyo maqalkiisa iyo awoodiisa iyo waxa weeye maamulkiisa iyo waxyaabaha noocaas macaanidii rububiyad oo dhan goortuu doonuu dig ka dhigaya laynaya goortuu doonuu abuuraya siduu doono ayuu ugu tasarufaya soo ma aragti waa wada addoomihiisii wuxuuna waa wada mulkigiisii maciyadaasi waa caama waa maciye caama صifaadka ilaahay baana ka midtay waana صifaة daatiya lam yazl illaahu walaa yazaalu mutaصifa biha sidaa awgeed baa imaka labada aayadood ee hore aynu carabka marinay labadaba maciya ku soo aroortay wa huwa macakum aayaddaa dambana ilaa huwa macahum ayaa ku soo aroortay labada aayadoodba maciyadaasi maciyat lcilmi inay tahay oo uu macooda ku yahay addoomaha macooda ilaahay ku yahay bicilmihi ayay ahlu sunnati waljamaaca ku ijmaaceen ijmaacaana ibnu kaiirku waa ka odhanaya hayru waaxid baa soo naqliyey culimo fara badan baa soo naqlisa ibnu cabdilbar baa ka mid ah abu cumar adalmanki baa ka mid ah caalimkii waxa weeye maalikiga ahaa salafiga ahaa waxaa ka mid ah ibnu kaiirkaasi qudhiisa shaykhulislaam a'imo fara badan baa soo naqlisa waxay ahlu sunnuhu ku ijmaacsan yihiin maciyada aayaadkani ay ka warramayaan inuu yahay maciyat lcilmi waa bicilmihi cilmigiisuu addoomihiisa kula jira taa macnaheeduna maaha inuu cilmigo qura kula jire macaanidiisii kale rububiyadana wuu kula jira bay ahlucilmigu idhahdeen sooma aragtaan marka maciyada caamka ah waxay keensanaysaa ilaahay cilmigiisa uu addoomihiisa og yahay iyo maamulku maamulayo iyo awoodda uu awoodo iyo araggu arkayo iyo maqalku maqlaayo iyo arrimaha noocaasa ayay keensanaysa sidaa awgeed baa aayaddaa hore bal idinkuba u fiirsada xagga hore ilaahay istiwaagiisuu kaga warramay istiwaagiisa carshiga uu ka kor noqday xagga dambena maciyadii buu kaga warramay soo maaha aayaddaasaabuu ilaahay isugu keenay inaanay isdiidayn bay taasi daliilota oo ilaahay daat ahaan makhluuqiisa uu ka wada sarreeya carshigiisaanu ka sarreeya soo maaha de addoomihiisana wuxuu kula macyahay cilmigiisa iyo awooddiisa iyo macaanida caynkaas sidaa awgeed waxaan sax ahayn in laha daat ahaan buu maceenna u yahay daat ahaan ayuu maceenna u yahay maafi ta noocaas ahlusunnu mid ay isticmaaleen ma aha waay mid saxana noqon mayso haddii la idhaahdo miyaanay taasi tawiil noqonayna tawiil maaha waa aahiru nas baa saasa haddii laga fahmo ilaahay addoomihiisu la jira uu ku dhex jiraana ta noocaas waa baail weey waanaynu ka hadli doonaa insha allahu tacaala sidaasoo kale inay maciyadani cilmigii tahay waxaa u daliila dee cilmigii baa ka horeeya yaclamu maa yaliju fi lardi wamaa yakhruju minha wamaa yanzilu min asama wamaa yacruju fiiha wa huwa macakum intuu ilaahay cilmigiisii sheegay buu hee maciyadiina ku xigsiye marka maciyadani waa maciyat lcilmi tafsiirkan ahlu sunnu meel kale kamay keenine nusuustan qudheedunbay ka soo saareen aayaddaa labaadna iyadana ilaa huwa macahum ilaahay markuu ihi ayna maa kaanuu aayadda u fiirsada cilmigu ilaahay ku bilaabay oo aayadda bilowgeedu wuxuu ahaa alam taclam ana allaha yaclamu alam tara ana allaha yaclamu maa fi samaawaati wamaa fi lard cilmigaa ilaahay ku bilaabay soo maaha cilmigana ilaahay wuu ku dhameeyey ina allaha bikulli shayin he caliim sheekhii la odhan jiray caliy ibnu lmadini caliy bnu cabdillahi bnu lmadini wuxuu ahaa sheekhii bukhaari waxaa lagu yihi ka waran maciyadanaa la weydiiyey aayaddani sheegayso ilaa huwa macahum aynamaa kaanuudan ka waran baa la yidhi suu ihi iqra maa qablaha alka ka horeysa soo akhri buu ihi waa bilowgaa aayadda oo macnii wuxuu sheegayaa cilmigaa aayaddu ku bilaabmayso ayaa maciyaddana aayaddu ay sheegaysa lagu fasiraya ma fahante ilan waa aayad keliya waa isfasiraysa imaamu axmedna wuxuu yihi raximahullah aayadda ilaahay cilmina wuu ku bilaabay cilmina wuu ku dhameeyey marka maciyadaa labada cilmi u dhaxaysa inay tahay maciyatul cilmi ayaa halkaa laga qaadanaya ma fahanteen baaraka allahu fiikum maciyada nooca labaad waa maciyo waxa weeye khaas ah maciyada khaaska ahina waxay keensataa iyadu macno taa caamka ah ka khaasaysanoo mu'miniintay horta gaar ku tahy oo ilaahay si gaara dadku ula macyahay waa dadka mu'miniintaa waxaanay keensataa nasri ilaahay inuu ciddaa u hiilinayo tayiid inuu xoojinayo arrimihiisa inuu waxa weeye tawfiiq waafajinayo xaqa iyo sida san inuu ilaalinayo u tooga quminayo arrimahaasay keensata taasina marna wasfi baa lagu xidhaa mutaqiintu ilaahay la macyahay muxsiniintu ilaahay la macyahay dadka wanaagsan buu la macyahay aayaadka saabiriintu la macyahay marna shaksi baa lagu xidhaa ciddaa ilaahay baa la maca soo ma aragtid iyada qudheedu markaa waxay u qaybsantaa muqayadatun biwasfin iyo muqayadatun he bishaksin bay u qaybsantaa inay maciyo khaaso tahayna waxaa u daliila taa dambe dee cid gaaroo sifo gaaralaa lagu xidhay saabiriintu ilaahay la maciye marka la yidhi ciddii aan ahayn la maca maaha bay noqonaysaa macnuhu oo maciyadaa heli maayaan marka waa khaasoo cid bay gaar ku tahay qaala almualifu raximah llah wa qowlihii baa galay laa taxzan ina allaha macana laa taxzan ha murugoon ina allaha ilaahay baa macanaa inala jire ilaahay baa inala jire ha murugoon nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saaxiibkii abubakar markii ay doonayeen inay hijiroodaan ee ay godka galeen ee gaalada meel walba ay ka daydayeen say u daydayayeen waa kuwiisa soo dultaagay godkii ay ku jireen waa kii deetana abubakar yidhi yaa rasuul allah cagahooda hoose hadday eegi lahaayeen kuwanaynu dul tumani wayna arki lahayn markaasaa rasuulku ku lahaa sal اllah alay waslm ya ababakri maa danuka biinayn illaahu aaliuhuma laba ilaahay ku saddexiy maxaad umalaynaysa maxaad ka filanaysa laa taxzan ina allaha macana waa ka ilahay quraan ku sheegay id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana saaxiibkaasina waa abubakr radi allahu canhu arda marka maciyadani waa maciyo gaara oo ilaahay nebi maxamed iyo saaxiibkii markaa uu gaar maciisa macooda gaar u ahaa oo uu ilaalinayey soo ma aragtid sidaa awgeed kuwii gaalada ahaa ee dul taagnaa dee may haysan maciyadaa may haysan laakiin ilaahay wuxuu ugu deeqay uu ku ilaaliyey awliyadiisa iyo markaa rusushiisa iyo nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam iyo markaa saaxiibkii ayuu ilaahay ku ilaalinayay waana muqayadatun bishaksin intaynu sheegayn wa qowlihi inanii wuxuu rabbi yidhi inanii anigu macakumaa maciinaan ahay asmacu waan maqlaya wa araa waanan idin arkaya oo aayadda horeynu usoo maray haaruun muuse iyo haaruun markii ilaahay fircoon u diray ay yidhaahdeen inanaa nakhaafu an yafruta calayna aw an yadqa inuu waxa weeye maaragtay dhib nagu sameeyo ama nagu xadgudbo ana maaragtay waxyaala xaggiisa nagaga timaadaanu ka baqanaynaa muxuu ilaahay ugu jawaabay qaala laa takhaafa inanii macakumaa asmacu wa araa waa maciyadii khaaska ahayd gaar ahaan waa muqayadatun heh bishaksin qaala waxaa kaloo rabi yidhi in allaha ilaahay maca aladiina kuwii buu la jiraa itaqow isaga ka cabsaday iyo waladiina kuwa hum iyaguba muxsinuunoo samafala ee cibaadada ilaahay ku samafale si wanaagsan u guta ee mucaamalada khalqiga ku samafala kuwaasaa ilaahay la jiraa jala wacala ahlulixsaanka aayaddanna waxaynu ka qaadanaynaa dadka mutaqiinta ah iyo dadka muxsiniinta ahlu taqwi iyo ahlu ixsaanka ilaahay la jiraa la maciy maciyadani waa maciyo khaas ah waxaanay keensanaysaa dadka ilaahay jala wacalaa inuu xoojiyo ilaaliyo u gargaaro u hiiliyo arimahooda u hagaajiyo wahada wahaakada waana muqayadatun biwasfin wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi wasbiruu sabra in allaha ilaahay maca saabiriina kuwa sabra ayuu la jira wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi kam min fiatin kooxi badanah kamtu halkan waa khabariya takiir iyo badnaan baanay faa'iideynaysa kam min fiatin kooxi badanah kooxdaasoo qaliilatin yari halabat intay ka adkaatay badanaa fiatan koox kooxdaasoo kaiiratan fara badan biidn illaahi idanka ilaahayna ay kaga adkaatay kadib markii ay sabreen ee ay u dhabar adeygeen amarka ilaahayna ay fuliyeen wallaahu ilaahayna maca saabiriina kuwa sabra ayuu la jiraa labadan aayadoodee dambena waxay noo tilmaamayaan dadka saabiriinta ah ee ku sabra daacada ilaahay jala wacalaa ee u dhabar adayga ee ka sabra macaasida iyo xumaanta iyo waxa ilaahay jala wacalaa u diiday ee ka adkaysta ee waxa weeyaan markaa ku sabra qadarka ilaahay jalla wacalaa iyo maqaadiirta iyo waxyaabaha ilaahay qoraaya ee dhacaya hee inuu ilaahay la jiro uu ilaalinayo si gaara ilaahay ula jira jalla wacala kooxaha yar ee kooxo badan jabiyeyna waxaa ka mid ah kuwa aayaadkaa suuratulbaqara rabbi uu kaga warramayey ee uu watay ninkii taaluut boqorkii la odhan jiray ciidan badan buu ka haystay oo imtixaan baa la mariyo in yar baa ka hadhay oo cajiiba laakiin markaa dabadeetana way jebiyeen gaalo badan oo ay wajaheen bay jebiyeen waxaa kaloo ka mid ah dadkii muslimiinta ah ee beder xaadiray ee nebi maxamed wate calayhi salaatu wasalaam saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin bay ahaayeenoo qura oon weliba aada u diyaargaroobin dagaal weyn aan ku talagelin gaaladuna waxay ahaayeen sagaal boqol iyo kun inta udhaxaysa ilaa kun bay ku dhowaanayeen ama gaadhayeen aadna dagaal bay ugu soo diyaargaroobeen haddana waa tii la jebiyey marka in badan waxaa jirtay koox yar oo sabirtay oo dadaashay oo amarka ilaahay qaadatay oo mid badan oo gaalo ah waxa weeye jebisay oo dhulka la sintay ayaa waxa weeye jirtay waxay ahlulcilmigu idhahdeen ikhwaani maciyadaasi khaaska ah aynu sheegaynaa tatafaadal macnii way kala sarsaraysaa oo sifaadkan ilaahay ku xidhay jalla wacalaa ee sabirka leh ee alla kacabsiga leh ee ixsaanka leh ee maciyada khaaska ah ilaahay ku xidhay dee dadku kuma sinna saacaynkaa maaha waxaa laga yaabaa labadii qofka ilaahay ka cabsanayay inay kala alla kacabsi wen yihiin dee soo maha oo iyagoo ixsaankii wada samaynaya ay kala ixsaan wen yihiin oo iyagoo wada sabraya ay kala sabir wen yihiin markaas sidaa alla kacabsiga iyo ixsaanka iyo sabirka iyo waxyaabaha maciyada khaaska lagu xidhay ay ugu kala sareeyaan ayaa maciyada ilaahay ula jiraan usii kala saraynysa ay usii kala badanaysa soma aragti oo laba qofoo ilaahay labadaba si khaasa ula jiro ayaa haddana maciyada ilaahay aan isku inkahayne siday u kala wanaagsanyne u kala sareeyaan ayay maciyadooda u kala badnaanaysa u kala sarreynaysa waayo ashyaada iyo awsaaftaa lagu xidhay mid siman oo keliya ma aha baaraka allaahu fiikum markaa nusuusta maciyadana waa in sidaa loo fahmo labadaa nooc inay tahay waa in la fahmo nooca keensanaya ee cilmiga iyo waxyaabaha kale aynu sheegnay iyo noocan dambe ee khaaska ah ee keensanaya ta'yiidka iyo nasriga iyo tawfiiqda iyo kalaacada iyo xiraasada iyo ilaalinta iyo waxyaabaha la midka ah ee nusuusta kitaabka iyo sunnaduna iska hor iman mayso sidaasaa madhabu ahli sunnati uu yahay dhammaantood innagana itibaac ayaa inagu waajiba ilaahay jalla wacalaa dembigeenna ha dhaafo khayrkiiyo wanaaggana ilaahay hayna waafajiyo ajar iyo abaalna cilmigaaynu akhriyna ilaahay naga qoro niyaddana ilaahay jalla wacalaa haynoo wadaajiyo sala allahu calaa nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين